wasaaradda horumarinta maaliyadda maamulka somalilan oo kaashanaysa guddiga qandaraasyada ayaa magaalada hargeysa tababar ku saabsan iibkii qandaraasyada ugu daahfurtay qaar ka mid ah madaxda wasaaradaha iyo hay-adaha madaxda bannaan tobabarkan oo socon doono muddasho maalmood ah ayaa waxaa shaqaalaha lagu bari doonaa sida loo maamulo qandaraasyada iyo nidaamka iibka siciid xaanshi oo kamid ah waaxda siciid xaanshi oo kamid ah madaxda waaxda tiknolojiyadda wasaaradda maaliyadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarka waxaynu maanta halkan aynu ku furanaynaa sida muuqata taabar aynu awalba hore u soo wadnay oo ah taabar ku saabsan iibka iyo nidaamyada la xidhiidha ee qandaraasyada iyo shuruucdooda taabarkani ma aha taabar aynu isku cusubnahay sidaynaan wejiyadeennu isugu cusbayn waa uun inaynu hawlihii aynu hore u haynay oo waxyaalihii ka cusbaa iyo wixii ku soo kordhnay maadaama geedi lagu socdo oo aynu geedi nidaamka ku nahay iyo howlaha qarankaba inaynu isxasuusino laysna abdeed gareeyo ama lays cusboonaysiiyo ujeeddada tababarku markaa wuxuu daaran yahay dhowr qodob qodobka koowaad waxa weeye maxaa ku soo kordhay muddadii afar bilood ka hor tababarka aynu halkan ku qaadanay ilaa maanta nidaamka gudihiisa maxaa ku soo kordhay iyo guud ahaan iibka iyo sistamka ifmaska arinta labaad waxa weeye maanta halkan waxaynu uga faa'iidaysan doonaa in aynu kaga dhawaajinno tababarkiina tababarka ku xiga in agaasimo waaxeedada wasaaradaha hay-adaha iyo waaxaha qaranka oo dhani iyaguna ay ku shaqayn doonaan nidaamka iibka ay ku shaqayn doonaan sida wasaaradda maaliyaddu hore aynu ugu soo tijaabinay ama ay hadda igu shaqaysaba taa macnaheedu waxa weeye in shaqadii aad keli ku ahaydeen ama culayskeedi ku haysay ay ka soo bilaabmi doonto agaasimo kasta iyo waax kasta innagoo ujeeddada ugu weynina ay tahay inaynu ka guurno nidaamka waraaqaha oo aynu u guurno nidaamka iswada ama digitaalka la yidhaahdo marka xafiis kastaaba ama agaasimo waaxeed kastaaba inuu halkiisa uu ka soo dhaqaaqo oo codsiyada khaasatan uu ka soo bilaabi doono marka tanina waxay u tahay hormuud bay u tahay tababarka wiigga soo socda isagana aynu qaban doono ee ugu yaraan lix boqol oo agaasimo waaxeed aynu ku siin doono maalmaha soo socda isagana tababarada arrinta saddexaad waxa weeye in aynu ugu talagalnay wax la yidhahdo e signature ama electronic signature iyadana inaynu maanta halkan aynu ku qaadi doono qaybihiina saraakiisha iibka ka mas-uulka ah si la midana agaasimo waaxeedada iyagana loo samayn doono marka waxa weeye taana maanta aynu halkaa aynu kusii aynu shaqadaynu qaban doono ayay qayb ka noqon doontaa iyo ugu dambayn in guddida qandaraasyada qaranka oo inala joogta dabcanna hormuudka ah barnaamijka qandaraasyada iyo iyo iyo iyo iibka qaranka oo guud marka la eego in ay iyaguna ina siin doonaan ama aynu ku baraarujin doonaan arrimaha shuruucda iyo xeerarka u yaalla dalka marka ay noqoto iibka iyo qandaraasyada agaasimaha guud ee guddiga qandaraasyada ee maamulka somalilan maxamed cabdulaahi oo daafuray tobabarka ayaa shaqaalaha ka codsaday in si wanaagsan ugu faa'iidaystaan tobabarka ujeeddada ee tobabarka aynu u socnaa maadaama aynu mas-uuliyad weyn u hayno qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay tahay in aynu mar walba la soconno habka isbeddelka iibka waxaa haddaba qaabilsan barnaamijkan waxaan si aada iyo aada u weyn uga codsanayaa in ay ka faa'iidaystaan tobabarkan maadaama uu muhiim u yahay qaranka gaar ahaana shaqada ay gacanta ku hayaan sidaa awgeed tobabarku insha allah waa inoo furan yahay maalin buu socon doonaa kuwo kalena way soo socdaan agaasimo waaxeedadana haddii ilaahay yidhaahdo kanka ku xiga ayaa bidmillahi alkariim uu iyagana kooda la qaban doonaa marka waxaan ka codsanayaa inaad tobabarkaad xoojisaan ka faa'iidaysataan si aad shaqooyinkiina maalinlaha ah aanay caqabad ugu noqon